shacbiga reer somalilan iyo saxaafadda maanta halkan isugu timi aada baan u salaamaya waxaan u malaynayaa waa ciidankii ugu badnaa xagga saxaafadda ee maraa meel isugu yimaadeen dhowito aan arko waxaa idin soo kiciyeen waa ama wax dareen idin soo kaxayey waxaa og tihiin in afar habeen ka hor markab xoole sidaa uu ka dhoofay dekedda berbera isagoo u sii jeeda dekedda jidda dalka sacuudi arabiya markabkaas wuxuu ku tegey dalab uu baankii islaamiga ahaa ee xoolaha qaadan jiray mawsinka xajka uu dalbaday uu yidhi xoolaha hala soo raro oo hala soo daayo isaga iyo nimankii carbeed ee xoolaha iibsan jirayba oo ay bixiyeen damaanad ah inuu markabkaas ay diyaar u yihiin dejintiisa la dejinayo markabku saasuu ku dhoofay dowladda muqdisho markay ka warheshay in markabkaasu berbere ka dhoofay duulaan ballaadhan baa la qaaday ilaa iyo wasiirkii wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu u dhoofay sacuudi arabiya dalka jidda ayuu u dhoofay wuxuu culays weyn iyo dagaal weyn uu saaray in markabkaas aan la rogin wuxuu kaloo gaar ahaan uula soo hadlay ragga eh maxaashirta waddanka ku yaala isagoo ku hanjabaya inaan xoolo somalilan ka dhoofayo oon warqadda maxaan ku radaa dowladda muqdisho sidan ka degi doonin maxaan ku raday dekedaha sacuudi arabiya markabkaas ilaa iyo hadda wuxuu taagan yahay jidda weli xaaladiisuna waxay ku sugan tahay waa waa beyna daalikeyn qoladii markabka raratay ee baankii iyo nimankii ganacsatada ahaa ee carbeed waxay aada iyo aada uga dagaalamayaan in xoolahooda la celiyo wasiirka ka socda dowladda muqdishona wuxuu dagaal ugu jiraa inaan xoolaha la dejin xaaladdu markabka uu ku sugan yahay waa sidaa waxaanu markaa xukuumad ahaan aan rabaa inaan shacbiga u sheego in go-aankii xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha reer somalilan ee ahaa inaan warqad aan ahayn warqadda xukuumadda somalilan ay siiso maraakiibta ka baxaysa dekedda inaan lagu dhoofin karin inaan lagu dhoofin doonin xoolo oo ogtihiin dowladda federaalka inaanay berbere iman karin oo aanay ruqso samayn karin cid xamar tagta oo ruqsas ka soo qaadataana inaanay dekedda berbere waxba ka rari karin laakiin waxay ku tusaysaa colaadda ay xukuumadda muqdisho ku sugani ay shacbiga iyo ummadda reer somalilan ay u qabto ay u hayso waxaana inala gudboon inaynu dareenkaa lahaano halka ay colaaddu ay ka taagan tahay nimankaa damacsan inaynu wada hadalno oo waxa inoo dhexeeya aynu wada hadal ku dhammaysanno waxaa kale oo aan ku wargelinayaa shacbiga reer somalilan iyo dadka xoolaha dhoofiyaba meel kasta oo xuduudah oo ay xoolo maraan waxaa lagu dhaqayaa sharciga somalilan waxaa ka mid ah xadka lowyacaddo ayaa ka mid ah halaale wixii xoola halkaa maraya waxay ijraa'aad ahaa ee laga qaadi jiray xoolaha dekedda berbere ka dhoofaya ayaa laga dhoofaya hadday caafimaad tahay iyo hadday cashuur tahay iyo hadday khidmad kale tahay waxaa kaloo aan u sheegaynaa xoolahaasu markay xadka ka tallaabaan inaanay dib ugu soo noqon doonin somalilan inaanay dib ugu soo noqon doonin xoolahaasu waxaa loo oqoonsanayaa xoolo dhoofay oo dal kale u dhoofay sidaa darteedna aan la ogolaan doonin inay xoolahaas somalilan dib ugu soo noqdaan intaas xoolahana de waa xoolaheennii waxaana ay la mid yihiin oo la sharci yihiin xoolaha dekedda berbere maraya hadday cashuur tahay iyo hadday khidmad kale tahay waxay la sharci yihiin xoolaha waxay la mid yihiin wajaale xoolaha maraya oo kale dekeduu midna waa deked qalaalan sida wajaale midna waa deked bad leh sida berbere oo kale marka waxa weeyaan xadka loo yacaddo waxuu la mid yahay xadkaa etoobiya ee wajaale ee wax lagu cashuuro ayuu la mid yahay etoobiya waxa kuu dhaafa intuu wajaale maro etoobiya kuu dhaafa oo adiga dib kuugu soo noqdaa ma jiro sharciguna dee waa sharci internationala waa hadii haddeer inagu aynu samaynayno marka waxa weeyaan xoolahaas jabuuti meeshay doonaysa ha geyso laakiin inagu weyna dhaafay inuu kuna soo noqon maayo sidaa bucshiradda wajaale u martaa aanay dib inuu kusoo noqonay
ganacsatada inay ka dagaalanayaan madaxaan inagu khulafada sacuudiga ay sameeyaan hore imaaraadka carabta sacuudi goys ka xidhin dagaalka si dhashay mutum
horta waxaan muddona way socdeen xukuumadduna maalintii hore warqadaasi ay soo baxday dagaal badan baa laga galay dagaalkaasuna waxaanu filaynay annagu inuu gebagaboobay laakiin waxaad moodaa inuu haddeer dib u soo cusboonaaday harena waanu u galay intii la mari karayay iyo dhulkii wax la marin karayeyba waanu maray wixii waajibna markaan ugu baagnaana waanu samaynay hadeerna halkii kaga hari maynay sidii un baanu u daba joognaa laakiin waxaanu ummadda u caddaynaynaa go-aanku inuu kaa yahay markii horena kaasuu ahaa hadeerna waa kii laga tegi maayo warqad somaliland ay leedahay waxaan ahayn oo xoola ku dhoofayaan ma jirto waxaa jira ganacsato badan oo dhinaci xoolaha oo werwer badani markii warkani soo baxay uu ka galay maxaad adigu ganacsatada leedahay farin maxay ka warwaraya in arrintoodii laga soo celiya xoolihii
waxay si badheera weyde inay xukuumadda la jaan qaadanaysaa sida xukuumaddooda iyo wadanimadooda haddaanay ka horeynba aanay iyagu ka dambayn xooluhuna waa laba weji wejiga imika aynu ku shaqeynayna xoolaha lagu diraya waa wejiga xoolaha baanka islaamku dalbaday waa odhar looga yimi iyaga odhar iyaga inoogu yimi oo aynu wax kaga iminna baynu xoolihii ugu rarayna khasaare gaara oo gaar inoo soo gaaraya oo aynaan wada qabin innagii baarkan islaamiya ma jiro
waxaa sheegteen dhacdo dhacday oo ah markii somalilan ka baxay oo meel baxay waxaa sheegteen in amara ay ka soo baxeen ninkii xoolodhaqatada ahaa isaga farmaajin waxba kuma qusayaan somalilan uu ku dhex nool maxaa xal u ah ninkii needkiisa ariga ah iibinayey ee sanadka dhanna sugeeyey xal maxaa tayda labaad ee mudane wasiir wax ka soo jeedaa deegaanka ciidafeed rushbadaa ka soo cusboonaaday xukuumaddu weli kamay hadan adoo afkii xukuumadda ku hadlaya adoo deegaanka ka soo jeeda ku hadlaya arrintaana waa shacabku u dheg taagaya waxaad ka odhanaysa
hadda munaasabadani dee waxay leedahay waxay leedahay mawduuc bay leedahay su-aashaada labaad mawduuca way ka baxday waxaan se kaaga jawaabayaa mawduuca hore waxaa weeyaan ganacsatadu waxay ka mid yihiin xoolodhaqatadu waxay ka mid yihiin shacbiga somalilan ee ay xukuumadda iyo ganacsatadu intuba ay u shaqaynayaan waxaa noloshooda iyo mustaqbalkooda uu ku xidhan yahay qaabka iyo nidaamka iyo siyaasadda lagu hago xoolaha ay iyagu dhaqdaan sidii ay u heli lahaayeen sayladu kuma jirto inay maalin walba ay maxaan ku rahday saamayso shuruuc meel kale kaga timaadaa haddaan laga dagaalaminna waxaa weeyaan xoolaha xoolaha xoolodhaqatadu maalin walba dhibaato cusuboo hor leh ayay la kulmaysaa ama maanta ama maba jirto weeyaan ama maanta waa inaynu waddo u hallaa xoolaheenni oo sacuudiga waddadaa uu furaa ama waa inaynu saylado kale doonanaa aynaan sacuudiga u xidhnaanin waxaynu ku khasbayey waxaa weeyaan waa meesha ugu dhowaaynu xoolo geyno